shacabka ku nool deegaanka goobweyne ee maamulka jubbaland ayaa cabasho ka muujiyey burburka waddooyinka ay saameysay fatahaadda ku dhufatay deegaankaasi iyagoona codsaday in loo dhiso waddooyinka gala ama ka baxa deegaanka goobweyne ayaa xilliga waxaa ka muuqda burbur xoogan kaasi oo kasoo gaaray fatahaadda webiga jubba iyadoona ay adkaatay marinka waddooyinkaasi axmed maxamed axmed guddoomiyaha deegaanka goobweyne ayaa maamulka jubbaland iyo hay-adaha deegaanadaasi ka howlgala ka codsaday in loo dhiso waddooyinka deegaanka waxay biyihii nagu reebeen dhibaatooyin waaweyn oo zaa'id ah waddadan hadda aan dhex joogno waxay kasoo baxdaa goobeen waxaa lagu tagaa degaayiga oo u dhexeeya sabcaha ashraaf iyo goobeen oo shacabka iskugu soo gudbi jiray waddadan waa tii dalxiisyaha ku imaan jireen oo degaayiga ku tegi jireen beerahan maadaama ee wax dhalaan kareetooyinka loogu qaaday jiray baabuurtaas soo gali jireen hadda markaa biyihii beerihiina way burbureen wixii soo haray beerihii ceer caymadda ilaahay noo reebay oo gacanta aan ku furfuranay wixii ka baxay qaraha waa aragteen qoryaha yaalla meesha waa aragteen oo gedi xagga laga soo gudbiyey wax lagu qaata male si loo soo maray waddada gaadiid baawur ma galaayo kareyto ma gelayso gacanta wax ma qaado marka dowladda jubbaland waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha u horreeya madaxweyne ku-xigeenka xildhibaanayaasha wasaaradaha hay-adaha waxay wax ilaahay nooga soo qaada noo qaban kara waxaan dhib ku qabnaa reer goobeen markaan nahay waddadii oo goobeen ka baxday oo beerihii loogu adeeg jiraa naga go-on beerihiin burburka aragteena ku dhacay xaafadaha goobeen afar xaafad waay xaafad ka mid ah kolley waa soo marna ayagana anagoo socod ku soconno waa aragteen sidii biyaha u galeen haddii hadda gugur roobka ayagoo saas kusoo gaaro dadka degan waa barakac meel aan geyno uma hayno haddee ilaahay baan rajo kan leenahay waxaan rajo kan leenahay dowladda qaar ka mid a beeralayda deegaanka goobweyne ayaa sheegay inay saameyn badan kala kulmeen burburka waddooyinka islamarkaana aysan awoodin in ay daabulaan dalagyada u soo go-o boqolaal qof oo beeraha ada arkaysiin maxlaana ka hare aflameerkaana ka hare waxaan rabnaa waddo aan ku horta waddadii ugu horreyso la maray oo baabuurta gaadiidka iyo wixii aan ku marsanaynin fara kuma hayno beerihii maanta dalagga wixii nooga baxo inaan loor ku qaadnay gaartay oo loor aan dusha ku kaskaseynay gaartay waxaan codsanayna horta kow midda koowaad waxaan codsanayna waddo loo maro midda labaad matooradii iyo macbilka wasiir wixii allaale wixii ilaahay noo qadaro beeraha aan ku tabcan jirna hadda waa nool waa ku dhex jirna waa ka sabri la'na waxaan aad arkaysa fatahaadku alxamdulilah ilaahay baa keenay shalay meeshaan aad arkaysa matoora iyo guuxa gabgabtiisa kuhay haddana waa ka bannaan waay waa dultaaganahay nin allaal ninkii imaado waa garana waa la iskugu imaan jiray sawiraa loo imaan jiray haddee meel walba meel ugu dhigan gunji iyo biriiri iyo awdheegli iyo janaale iyo xamar waxay ku hoos imaadaan jubbaland janaaladeeda inta way awdheeglideeda inta way biriirideeda inta way dal iyo dib kii koonfur jira iyo kii dibadda jira iyo kii dalka jooga meesha dalxiisku imaanaya inta way waa ka boqolaalan kusoo marti qaadna meeshaan ugu dambeyska ilaa ay haddana qof nafsan ku neefl inaa soo lugaysaan ma ogi looguma imaanay codsi aan raba hadda inaad dhiibto alxamdulilah khayr alaayansi waa noo imaateen waxaa rabnaa horta meesha waa ku dhibaataysan qofka bini'aadamkana dadkiisa iyo dalkiisa marka u qayliyo neefkii booraa baktiga laga ridaa waddo aan u marno horta waa la la'y halka kiishoo galeydii noo baxdo sanadkanita fatahaadka biyihii macaana aan ku abuurnay haafaafaan u qaadaa shala haafaan geey maanta inaan haafka kala qaada noqon balki intayn geynaa marka xoolaa ii joogaayo matoorkii waa kana meeshaan sharduuf wax la dhahan ku waraabina waa la daraaya gacanaa lagu daraya midda kale waa kan matoorkaas yidhiiskan ku waraabsana dararagta waxaan ku dhashay goobeen waxaan ka fashaa jiimada meesha ay dhahan jaziiratul waaqwaaq beer aan ku leeyahay beerta waxaa iga qaaday biyihii matoorkii iyo fadhiga iyo qalabka idil
si kastaba deegaanka goobweyne ayaa waxaa ku nool dad beeralay ah maadaama uu deegaankaasi ka mid yahay deegaanada saaran jiinka webiga jubba ee jubbaland